bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin darsigii noogu dambeeyey waxaan ku dhex jirnay qoladii inkirka ka keeneen in nebiyullaahi aadam xawaa laga abuuray ama xawaa in aadam laga abuuray oo asiga jirkiisa laga abuuray qoladii diideen xujadoodii yaan mid intaan ka sheegnaanaan radinay xujadoodii kale waxaa ka mida inay yidhaahdeen haddii aanu niraahdo xawaa aadam baa laga abuuray waxaa ka laasima bay yidhaahdeen inuu aadam jirkiisi iyo asiga inay isguursadeen yacni shuf waxay rabaan inay yidhaahdaan qof aadam laga abuuray sow ku damci karaa oo dumar ay uu noqon kartaa jirkiisayba ka mid tahay waa wax runtii horta suura ahaan in loogu dhawaaqo ay habbooneen isaa'at اladab maca alambiyaa waa kow midda kale waxaa ku jirta mucaaradat nusuus bilcaql haddii naskii uu soo arooray in aadam xawa in aadam laga abuuray inaad caqligaada la timaado tiraahda caqliga ma geli karta ma ahana inaad tiraahda samicnaa wa aطacna marka waxaanu ognahay shayga markuu xumaanayo waa markuu sharciga xumee haddii uu sharciga amrana wax fiican uu noqonaya haddii caqligeenna aan la nimaado maxaa la leeyahay aadam markuu ilmihiisii dhalay wiil iyo gabar oo asiga dhalaa isguursa jireen liannuu bashariyadii say ku tarmaysaa waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa xawaa mataanay u dhali jirtay wiil iyo gabar baa ilaahay uu siinayaa marka mataanadan wiilka ka mid ah gabadha ka dambaysuu guursanaya gabadha asiga la dhalatayna wiilka ka horeeyaa guursanayo marka bimathaabati inay laba da kala yihiin ay ajaanibku kala noqon jireen wa ilaa haddaan hadda caqligeenna keenno waxay noqonay laba isla dhalatay oo isku aabbayso hooy isku guursado maadaama sharciga uu u banneeyey wuxuu sheega banneeyey caqli laguma xumayn karo marka aadam haddii xawa haddii aadam laga abuuray oo ilaahay u baneeyey inay zawjo u noqoto jirkiisana laga abuuray laa ishkaala fii dalik lianna madaara alqubxi wاlxusni cala اsharci famaa qabaxahu الshaaric fahuwa qabiix wamaa xasanahu fahuwa xasan saasaan leenaha anaga ayb marka waxaa weyaan qowlkan wax saraaxa u yiri waxaa laga arkaa nin la yidhaahdo abu muslim alasfihaani magaciisa moxamed ibni xarb aa la yidhahdaa waa nin muctasili ah midan keligeed ma aha shataxaadkiisa iyo dembiyaasha uu sameeye kan keligeed ma aha dembiyaalkiisu waa badan yihin waxaa ka mid ah layidhi dembiyaashiisa annahu ankara wuquuca anaskhi fi shariica alislaamiya aayad mansuukha ah iyo mid wax nasakhda ma jirta buu leeyahay kulligeed waa wada muxkamaad weeyaan waa hadal la yaqaana kitaab wuxuu leeyahay jaamicu taawiili muxkami tanziil la yihaahdo ou ku qortay wixii caqligiisa la tahay sharciga islaamkana uu derbiga ku garaacay waxa weeyaan ninkaas hadalkiisa ma mutaysta in lasoo naqliyo laakiin waxaa mushkilo eh dad mufasiriin ah oo la wada yaqaano oo kutubtooda ay macnaha shaayac tahay kalfakhri raazi yaa waxay bilaaay caado ka dhigteen inay soo guuriyaan oy leeyihiin dad badanaa diidan ay ka mid yihiin abu muslim alasfihaani marka naqliga qowlkaas fii kutubi almufasiriin lagu soo naqliyey dad badan oo mardal quluub ah marka dambe intay helaan iyay diinka dhiganayaan marka in la radiyo waa loo baahan yahay ayb waxaas aada ula yaab leh alimaamu اnawowi fii sharxihi lisaxiixi muslim masaladan markuu ku yimiday wuxuu uri ina almarأata khuliqat min dilacin xadiidkii ahay qaala wuxuu uri wafiihi daliilu lima yaquuluhu اlfuqahaau bacduhum ana xawaa khuliqat min dilaci aadam tan waxay daliil u tahay buu idhi waxa fuqahada ay yidhaahdeen ama qaarkood in xawaa aadam laga abuuray marka hadalkaas waxa weeyaan taqliil oo inay qaar ka mid eh unbaa qabo in xawa aadam laga abuuray oo fuqahada ka mid ah warkana saas ma aha ummaddii islaamka oo dhan baa wada qabto ilaa ninkaas majnuunka ah waxaan ka ahayn wax diiday lama arko marka in bacduhum laga cabiro waxay ahayd naqli laga wanaagsan yahay oo ay ahayd taxqiiq weyn in loo sameeyo lidaliil sidaan hore u sheegnay kullu man dakara hada alqowl nasabahu ilaa abi musliman asfihaani xataa qolada ka soo naqliyeen waa radiyeen oo bimaa fihim alfakr raazi wax jira ma ah wuxuu ninkan yiri bay yidhahdeen laakiin waxaa la yaab leh sayid qudbi waa ninka hadda mucaasirka ah oo qarnigan soo dhaafnay la dilay nin kaatib oo adiib oo muslima oo dacwada wax badan loolanka soo galay ha lagu haysta aaraa oo lagu khilaafsan yahay dhib ma laha laakiin ninkaas waxaa la yaab leh inuu masaladan asoon abu muslim ka qaadanin min wajhati nadarihi inuu qaatay uu yiriye macnaha xawaa aadam lagama abuurin buuri wuxuu leeyahay annaga waxaa naqaanaa nacrifu ana lahu zawja min jinsi laa nadri kayfa jaaءat buuri in aadam zawjo loo sameeyo oo min jinsi اlbashar ah laakiin say kaga t say u timid ma naqaana buuri liannahu naska annaga aan hayno iyo qur'aanka waxaa qeybkaas kama hadlin oo aadam xawo aadamaa laga abuuray nas oo saa sariix uma hayna buuri riwaayaadka timidoo xadiidku ku soo aroortay in min aadam min dilaacihi laga abuurayne mashhuubat biاlisraa'iiliyaat buu yidhi mana heli karna an nactamida calayha marka wuxuu ihi waxaan jasmin karnaa keli ah inuu ilaahay xawaa aadam inuu xawaa u abuuray oo jinsigiisa ka mid ay laba zawjay noqdeen sunnada ilaahay aan aan ka naqaana markii aan fiirinine ilaahay inuu shay kasta laba u ka asaaso min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun markaasuu ui fahiya sunnatu jaariya wa hiya qaacidatu fii kulli khalqi illaahi asiila buuri in shay kastaba laba laga bilaabo marka markaasuu intuu hadalkii wada uri wa annahu tama calaa nafsi ariiqati alatii tama biha khalqu aadam buu hadalkaa ku ganaanuday ou leeyahay xawa waxaa lagu abuuray ariiqadii aadam lagu abuuray oo turaabaa laga abuuray tiinay noqotay laazibay noqotay kadibay haddana ay salsaal xamaain masnuun noqotay wahaakada kalaamka markaa oo sayid qudbi owri laa'iq ma aha nin asiga marxaladiisaas oo kale leh inuu sidaas u hadlo si sax ma ah waxaa weeyaan horta hadalkiisu owri ina khalqa ina khalqa xawaa min dalaca aadam laysa owri mashuub israa'iiliyaat ma aha hadduu u jeedo yacni nasku soo arooray male ina xawaa khuliqat min dalica aadam saas hadduu ula jeedo laa ba'sa laakiin in dumarkii oo xawaa khuliqat min dilacin lagama abuurin ee waa riwaaya israa'iiliyaad hadduu yidhaahdo hadalkaas hadal aada u foolxun weeyaan liannahu riwaayaddaas fi saxiixayn bukhaari iyo muslim aqwaa kutub alxadiid taa lama dhihi karo kow nuqtada labaad oo aan rabna annaga waxaanu ognahay sayid qudbi dadka hadda oo caqlaaniyiinta la yidhaahdo oo caado ka dhigtay sunnada nebiga inay derbiga ku garaacaan ma aha asiga waxaanu ognahay qur-aanka markuu fasirayo wixii uu helo oo nusuus sunno ah wuu ictimaadaa wuuna qaataa laakiin likulli kawaadin jabwa kabwa waxaa weeyaan faras kasta maruu kufaayaa jirto marka masaladan aan dhahna waa ku kufri waana ku khaldan yahay lagumana raacayo waxaaseye la yaab leh inuu yidhaahdo wamin kuli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun waxay daliil noogu tahay xawaa iyo aadam inay laba zawji yihiin oon layska dhex abuurin aayaddaas inuu u daliishto waa la yaab liannahu aayaddaas asi naftigiisa haddii aadam iyo xawaa lagu dabaqlira asi xataa ma qaadanayo liannahu aadam wuxuu qirsan yahay aabbihii hooye lagama abuurin marka maa faa'idaة ااstidlaal bhadihi اlaaya calى ana xawaa khuliqat min turaab maxaa loogu deliishanaya aadamba min zawjayn lagama abuurin waa waxa weeyaan khawaariq ama sunan kowniya waxyaalaha istihnaaiyaad ay leeyihiin ilaahay shay kasta zawjayn uu ka abuuray laakiin shay waxaa jira oo laba zawj aan laga abuurin aadamkuu ka yahay lannahu bidaayaة اlmakhluuq waay xawa laba aabba lagama abuurin aadamaa laga abuuray waxa weeyaan hooye ma laha jirdadeedaa laga abuuray ayib marka in aayaddaas loo daliishto in xawaa turaab laga abuuray oo aan aadam laga abuurin min abcadi maa yakuunu daliil taa waxaa weyaan in la ogaado qofka mahmaa uu weyn yahay xaqa ka weyni badan markaasuu waxaa la yaab leh hadalkiisii dheeraay sayid qudbi wuxuu ku soo qaatay wuxuu yiri faina lanaa an nurajixa ana khalqa xawaa yamkuu طawiila bacda khalqi aadam saasuu yihi haddana yani xawaa markii oo la abuurayo waqti dheer ou qaatay oo maraaxilkii aadam ou soo maray ay soo martay waxaa weeyaan haddii la yihahda nas ha la qaato hadda mar wuxuuna leeyahay naska inaan ixtiraamno wuxuu noo sheegay aan qaadanno naska oo aan oo noo sheegayo xawaa inay muddo badan soo qaadatay oo ay maraaxishii aadam soo maray ay soo martay naska noo sheega aawa markaad kaan caqligaada ku diidid oo wax kale aad sheegtid wixii aad sheegtay nas tusina ayna lahayn tanaaqud baad ku dhacaysaa markaa nin isburburiyaad noqonaysa marka waxaa weya in xawaa turaab laga abuuray maraaxishii aadam soo soo maray ay soo martay waa shay qeyb ah daliilo u baahan yahay ayna hada daliil laa yuujad midkii daliilka ugu dhawaay oo anahaa khuliqat min dilacin oo dalciga aadam ah oo markaa ayna suurogeli karta naskana uu ku cadyahay oo inaa khalaqnaa maxaan ku ihaha itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida marka xawada way soo gelay liannahu si uu aadam nafs waaxid u noqdo waxay ku dhici kartaa in xawo aadam laga abuuray haddii labadoodu aan layska abuurin ma dhici karta markii la yihah min nafsin waaxida inuu ilaahayna yidhaahdo liannahu laba nafaaba nagala abuuraybu haddii la yidhah xawana gooniyaa loo abuuray aadam ayagaa isku tageen dadka saasay ugu farcameen haddii la yidhaahdo min nafsaynaa nagala abuuray nafsi waaxid laganama abuuri saasayna taasna waxaa waaye mucaarad mucaarid lilqur'aani اlkariim bisariix icibaaray noqonaysaa oo qofkii hadduu inuu fahmo uu mucaanad sameeya meel xun bay la tegaysaa marka khulaasaة اlqowl waxaa weeyaan xawa laysat makhluuqa min الturaab inamaa khuliqat min aadam ayb aadamna waxaa weeyaan min zawjayn lagama abuurin waa khaarij can ma'luufi الsunan اlilaahiya aljaariya fii khalqi kuli اnnaasi min zawjayn aadamna ilaahay qaanuun gooni a buu u sameeyey oo aabbi iyo hooyo la-aana laga abuuray ayib marka laba qudraa isla imaanaysaoo ilaahay awooddiisa inuu na tusiyo aadam min cadamaa laga abuuray turaabaan laga abuuray oo abcad maa takuun can alxayaat ah waa hal qayb haddana awoodda ilaahay intay la eg tahay wuxuuna tusiyey in haddana makhluuq oo xawaa laga abuuray aadam oo sidii oo tarankii oo bani aadamku tarka ma ahani jirkiisaa laga abuuray waa qudra ukhraa ilaahiya tadulunaa calaa kamaali qudratihi jala jalaaluh ayib marka markaan intaas ku reebno qowlkii saxiixa ah dalat calayhi اnusuus waajmaca الsalafu kulluhum min aلصaxaabati waman bacdahum maca culamaءi اlislaam ana xawaa khuliqat min aadam intaa aan ku xirno waxaa inoogu xogto khalqu aadam calayhi salaam min turaabin butlaanu linadariyati daarwiin nin gaal ahoo daarwiin la yidhaahdo aa nadariya la yimiday ou leeyahay bani aadamka aadamkama soo farcamin ayib intuu ka yimiday wuxuu leeyahay aslu linsaan khaliya khaliya waxaa la yihahdaa aqalu jusiya yumkin an taxula fiiha alxayaat khaliyadaas uu asalkiisii ahay marka taxawala bimuruuri zamani ilaa qirdin boori daanyeeru uu noqday khaliyadii intay iskobcisay ay daanyeer noqotay uma taطawara alqirdu xataa saara insaanan ninkaas qaacidada keenay waxaa la yidhahdaa daarwiin asaa loogu magac daray wax aadam iyo xawaa la yidhaha ma jiraan qofka bani aadamka waa sidii calaqa camal buu ahay khaliyaa khaliyadii daanyeer isku badashay daanyeerkii muddo badanay noqotay markaasuu wuxuu noqday insaan kaamil ah sidaasuu qabaa nadariyadan waxa weeyaan tatacaaradu laysa maca alislaam faqad laakiin maca jamiici aladyaan asamaawiya oo dhan ay isdiidan yihiin waa mid horta ugu horayso oo adyaantii waxay ku ijtimaacday inay khalq albashar min bani aadam kutub kastoo ilaahay soo dejiyo sida ilaahay uu aadam u abuurayna horeyaan aan soo marnay nadariyada ninkan daarwiin ou leeyahay waa nadariya sakhiifa aada u qeyb daran wa umama baahnaba in la radiyo mujarad in la sheega yakfi in in la radiyo maba u baahnabo laakiin waxa weeyaan waxyaalaha oo la yaab leh haddii qirdigii ou intuu taawuray insaan isu bedelay hadda waxaan ognahay bani aadamka aalaafi siniin ou insaan yahay intaas aalaafi siniin insaanka ou joogay qirdina waa la joogay qirdi waa daanyeer daanyeerka oo aalaafi siniin dadkii markii dad isu bedeleen kadib joogay muxuu asna intuu isu tatawuriyo horumar intuu isgeliyo muxuu insaan isu bedeli waayo qirdigii aan naqiini qalba aalaafi siniin laa zaala qirdan haddii wixii tatawur ku imaan lahaayeen maantana loodii waa isbedeli lahayd geel waa isbedeli lahay ariga wuu isbedeli lahay qirdi insaankana wuu isa sii bedeli lahay marka waxyaalaha oo aan u baahnayn cilmi kaleba in lagu radiyay iyo nusuus qirdigii hadduu isbedelo insaan isu bedelay qirdigan jooga muxuu isbedelo oo maadaama insaanka maalinkii la hela ilaa yowmina hada laa zaala qirdan waxay daliil u tahay wax tatawur inuusan jirin kow midda kale hadduu qirdigii inta tatawuray insaan uu isu bedelay maxaa insaankii muxuu insaannimada ugu baaqi noqday maadaama uu soo tatawuray muu sii tatawuro haddani ou insaankii isu bedelo malaa'ig sii gaaro meel uu sii aado laystawaqafa fii hadihi alxalaqa waxyaale waxaa weeyaan oo runtii lagu qoslo oo aan la rumaysan karin caqliga bani aadamkana uu diiday ayib waxaa weeyaan xaqiiqada jirta aladii axsana kula shayin khalaqahu wa bada'a khalqa اlinsaani min tiin xaqiiqada jirta saas waa ilaahay shay kasta abuurintiisa waa qurxiyey wa bada'a khalqa اlinsaani min tiin ilaahay wuxuu ogaay bicilmihi alghayb inay dad jiraan bani aadam ah oo tahaafut kalaam sakiifku hadli doono aayadkan sidaasaa loo sii cadeeyey ninka muslimkaa markuu saan u fiiriya way kaga filan tahay inay iska tahay nin iska waalan oo hadlay inay iska tahay keli ah ayib walidaalika hadda waxaa weeyaan majaamic iyo maraakis baxhii ah yaa waxay ku howlan tahay nadariyada daarwiin in la hormariyo oo la diraaseeyo oo faxsi lagu sameeyo sida loo helo insaanka markuu khaliyad ahay iyo markuu daanyeer isu bedelay intii u dhaxaysay xalaqadaas mafquudka ah in lasoo helo wuxuu insaanka ahay baa hadda lagu mashquulsan yahay waxaa weya maraakistaas yuhuud baa a ishraafto yuhuud waxaa weeyaan annaga diinteenna haddaan ku cayaarnay dadka kalena diin fiican yaanan ugu tegin yay u loolamayaan way ogyihiin kitaabkooda inay taxriifiyeen ay ku cayaareen marka waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaan ay fi lkufri sidaasay rabaan marka nadariyadan nin kasta wuu ogyahay inay baail tahay inay iska tahay nin waalan uu wax qalbiga kaga soo dhacay inay tahay ou doonayay dadka kalsoonaday kiniisada ku qabeen markay waayeen ummaddii waxaa ku dhacday faraaq ruuxi ah liannahu kiniisadii saaxadii way ka baxday awalkii hore dadka diinta way ku qasbi jirtay markii laga adkaaday oo dimuquraadiya iyo horumar ay gaareen kiniisadii la ogaaday inaysan diin ahayn ee wax dad gacantooda ku qorteen ay yihiin oo kitaabtii ilaahay meesha ay ka baxday markii la ogaaday dadkii oo dhan waa ku tamarudeen waa ku kacdoomeen marka dadkan kutaabta ah waxay yidhaahdeen dadkii hadday kiniisadii ka tageen waa in loo raadiyo wax tasawur ah oy rumaysan karaan intaad ka soo bilaabateen waxaanaad tihiin in loo raadiyo weeye sidaasay yidhahdeen waxay ku timid saas waa marka waxaa la rabaa in la yidhaahdo tafsiirkii kiniisada ay awal idin bixi jirtay can ilkowni waalkhaaliq wax kama jiraan ee sida horumarka aan u gaarnay adduunyada dimuqraadiga ah yaan caqiidadana horumar kaga gaaraynaa oo wixii caqligiina rumaysan karayaan annaga dhiganaynaa saasay leeyihin waxaa la yaab leh rag waaweynoo udabaa oo dadka u gurmada maxaan ku idhaahdaa nadariyadan yaa meel wuxuu ku qoray wuxuu yidhi ina nadariyat الnushuw wاlirtiqاac laa zaalat biduuni baraahiin وsatadal kadalika والسبب الوحيد أننا نؤمن بها هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان بالخلق المباشر وهو غير وارد على الإطلاق wxuu i نaظريada بني aadمka a بني aadم abuuriskiisa wuxuu soo maray يعني xaيawaaنaaت kala duwan in la yihaahdo wax daliil looma hayo buuri waa raggii oo oo u loolamayay inay nadariyas hormariyaan weligeedna looma helaya buuri wax baraahiin loo heli maayo sababta oo ay keenayso inaan ayadaas oon baraahiin lahayn inaan qaadanno waxaa dhalinaya buuri liannahu badiilka ayada haddaan qaadan wayno waxaa ka laasimaa inaan idhaahdo aadam ilaahay baa gacmihiisa ku abuuray basharkana meeshaasuu ka soo bilowday sidii adyaanta ay qabaan inaan idhaahdaan aan ku qasbanaanaynaa taas annagoo ka cararayno nadariye aan isku mashquulinno oon dadka diin ugu dhigno inaan qaadanno weeyaan sax wax sugi kara uma hayno laakiin haddaan ayadaas ka tagno badiilka waxay noqonaysaa inaan kaniisadii ku laabanno iyo islaamka wuxuu yidhi ayuu leeyahay marka waxaa weeyaan waaba isaga jeedaa taas waxay la mid tahay waxaa la yihahdaa maa ashbaha leylata bilbaarixa qolada kirishtaanka iyo yuhuudda ah markii raggooda waaweyn oo wax fahmaya lala fadhiisto war dadka aada masiixiyada ugu yeeraysaan ama aad yahuudiya ugu yeeraysaan maxaa idinku kalifay diin meesha inayna oolin waa ogtihiin oo raggii xaaqaamka iyo raggii maxaan ku iraahdaa baabawaadka inay waxaan wada bedeleen oo kitaabkii ilaahay kitaab gacanta lagu qoro loogu badashay waad ogtihiine maxaad samaynaysiin oo dadka beenta maxaad ugu sheegay waxay leeyihiin diinta islaamka inay diinta xaq tahay waan ognahay maxfuud ay tahay diintaana in la bedelay lana nasakhay intii kasoo hortay waa ognahay markii gooni loola fadhiisto laakiin waxaanan ugu tegaynin boori haddaan idhaah diinteenna waa baatil tan islaamkaa sax ah meesha imaanayso waxay shucuubta oo maanta meeshaan joogan inaga fara baxsadaan oy islaamkaas galaan yay danta keenaysaa marka saasayna u dhicin waa inaan dadka u tusinaa inay tahay kaniisada waxay haysataa xaq yahuudiyada xaq inay tahay inaan ku aan aan ku mitidnaa bay yidhaahdeen liannahu badiilka islaamkuu noqonaya marka waxay isku dayayaan ina dadkiina ay sidaas u fahmin oo marka kaniisada hadda loo akhrinayo kitaabka oo baybalka markii la akhrina waxaa lagu daraa jaras iyo muusiiqa iyo raqsi waxaa la rabaa waxaan la akhrina inaan aada loogu tadaburin liannahu caqliga geli kara ma ah haddaad tidhaha ilaahay waa ilaah ciise waa ilaah ruuxu اlqudsi waa ilaah saddexdoodana saddex ilaah waa hal ilaah ay ka tahay yani xisaab waaxid zaaid waaxid zaaid waaxid yusaawi waaxid say ku dhici kartaa wax caqliga geli kara ma aha markaasuu ilaahay wuxuu ihi aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun wax kasta waa noola dhammaystiray dadka kitaabka aan siina oo reer ahlu kitaabkaa yacrifuunahu nabiga way garanayaan iyo diintiisa kamaa yacrifuuna abnaa'ahum laakiin mushkiladu intay ka jirtaa may raacaan hadday garanayaan wa ina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun fariiq ayaga kamid xaqay qarinayaan ayagoo og baa leehi marka taas marka waa lamid dadka dham oo asxaabulbaatil ah waxaa weeyaan xaqaas ay u diidaan waa inay ummadii baail u sameeyaan oy tira ay yidhaahdaan baailkan yaa saxe xaqaasna waa baail inay yidhaahdaan walidaalika hadda fiiri fircawn markii uu muuse dacwadiisa loogu wajahay inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi اlfasaad fircawn baaba waacid noqdayba wuxuu ihi muuse cabsida aan ka qabo aan ka qabo diintiinaan inuu idinka bedelo fiiri fircawn wuxuu ku sugnaayay wuxuu ka dhigay diin inay yihiin muusena wuxuu yidhi waxaan ka cabsanaa fasaad inuu noo keeno sidaa daraaddeed baan rabnaa inaan fasaadkiisa aan iska celinno oon diinteenna ku adkaysanno maa calimtu lakum min ilaahin hayri buu yidhi marka dadka baadilka watoo dhan saasaa lagu yaqaanaa liannahu waxay diidayaan inay furso siiyaan xaqa majaalkiisa inuu faafo waa baadilka hor yimaado in loo sameeyo waa nadariyati mark oo daarweyn waxaa ka tafarucday nadariya markis nin la yidhaahdo oo shuuciga ama hanti wadaagga ninka keenay nadariyadiisa kama fogo nadariyadaas oo kale nadariya bal akharu ilxaadan wa kufran min kuli nadariyaat alxadiida waxay yidhaahdeen qoladaas waxa diin la yidhaahdo afyuuna shucuub waayo dadka madaxa waxa weyaan mukhadiraad waa diinta waxa weyaan dadkaa lagu wareeriyaa wax diin la yidhah ma jiraanay yidhahdeen markaasa waxay yidhahdeen laa ilaaha walxayaatu maadda ilaah ma jiro xayaatadana waxa weeyaan wax la taabo karo nolol ah waayo qofka wuxuu u nool yahay hadafkiisana ay tahay cala alhidaa alghadaa wasakan waاljinsi nolosha dhan waxay ku aruursan tahay buu ri qofka waxuu cuno meeluu dego shahwadiisa meeluu ku guto bas wax kale akhlaaqiyaad iyo maxaan ku idhaahdaa xaq iyo baatil iyo qiyaamo iyo waxaas ma jiraan nolosha dhan waxay ku kooban tahay inaad naftaada waxaad cuntid iyo meela degtid iyo maxaan ku idhaahdaa shahwadii waxaad ku gudatid inaad heshid nadariyadaas waanu ognahay caalamka hadda casriga aan joogna labay u qaybsama somaaliya wax la yidhaaho maraykan hormuud u yahay iyo wax oo maxaan ku idhaahdaa hanti wadaag la yidhaahdo ou ruushka ou hormuud u ahay waxay socoto ay socoto nadariyadii itixaadi sofiyeti uu madaxda u ahay waa dhacday maanta waxaad arkaysaa inuu dowladdii oo ruushka markay kala burburtay qolo oo hadeertaan sofiyetigi waa dhammaaday qolo ruushliila isku soo hartay inay hadda u laabteen kanaa'istoodii weliba waxaa weyaan qol oo arthodokis la yidhaahdo yaa ayaga caqaa'id u ah qoladaasay hadda u laabteen wixii oo hal qarni soo socday oo ummadda afka loo gelinaya diin ma jiro dadka madaxa maandoorin waaba yidhahn diimanka waa maandoorin dadkii lahaayeen maanta waxeen way ka laabteen hadirtaan habeen iyo maalin kanaaistii ay haddana u sii socdaan waxay diidayaan xaqaas oo islaamka in la qaato waxaa lagu socodsiyey dadka in caqiida markisiya lagu wado hadday soco waaysana baatilkii horaa loo laabay inay yidhaahdaan war waxaan wixii horena waa soco waayeen kaniisana meeshaan diin agteeda ma taalle dadkan waxay gacantooda ku qoreen waa fawaylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim uma yaquuluuna hada min cindi illaahi liyashtaruu bihi amanan qaliila dadkii culamo isugu sheeganay a kitaabkii ilaahay u soo dejiyey maalin kasta aayaday ka bixinayeen ayagoo meesha ku bedelayo aayad ayaga ay qorteen oo danahooda u adeegayso walidaalika kanaa'istaoo dhan waxay ku xiran tahay qolada oo baabawaadka in loo khidmeeyo keliya dhaqaalaha dhan ayaga loo aruuriyo ayaga loo shaqeeyo dembiga ayaga ay dhaafaan nin kasta isigu u yimaada ilaahooda inuu yahay bay ku dhammaanaysaa arrintaasoo dhan marka taas waxa weeyaan waxay ugu mitidayaan shaydaan baa waxa weeyaan zaciim u ah hadday xaqa qiraan oy baatilkaas ka soo tagaan islaamka inay qaataanay noqonaysa taasna ma ayna ogolo marka sidaas daraaddeed baa waxaa weyaan dadka baadilka wadoo dhan alkufru kulluhu mila waaxida gaalnimada dadka uu gurmanaya waa isku wada diin waxaa laga laga siman yahay islaamka in lala dagaalama ninka buudiga ah oo waaniga oo diin aan lahayn iyo midka oo oo maxaan ku idhaahdaa masiixiga ah iyo ninka yahuudiga ah iyo qolada aan diinta lahayn oo macnaha ee xoolaha caabudo hunduuska kulli safay ku jiraan islaamka in iska celiyaa laakiin ayaga qolo kasta baadilkooda waxay le adiga waa toosan tahay toosna annagana waa toosannahay anaga yaan isdagaalamin laakiin waxay og yihiin baadil baadilka maqaalib noqon karo oo qoladan hadda masiixiyada sheeganayso hunduus oo cubaadulbaqar ah cabsi kama qabaan waxay leeyihiin baadil oo dee neef loo ah la caabudo asaa ilaahay ah waxu idinka dhibaa male ummad qaadanaysana male cabsi kama qabaan laakiin islaamkan mabni cala albaraahiin waddalaa'il waadixa wuduuxa shamsi fii kabadi nahaar haddii dadka fursad loo siiya inay sidii rabaan u maqlaan waxa weeyaan inay qaadanayaan la ogyahay markaasaa waxaa weeyaan islaamka suuradiisa la xumaynayaa shucuubta islaamkaa laysku dirayaa sidii dadka looga qanciya islaamkaas hadduu xaq yahay dadka rumaysan oo anfici lahay in la yidhahdo awgeed yaa ummadta islaamka i dhulkooda la qasaya oo deg digtaatooriyiin ah oo diin iyo mid lalahayn madax loogaga dhigaya ulajeedada laga rabana waxaa weeyaan in shucuubta kale ay yidhahdaan annagaa ka fiican oo caqiide iyo nolol baan haysanaa dadkaas waxaa weeyaan islaamkoodii bay ku maxaan ku idhaahdaa nasiib waayeen oo ayaga islaamkii ay ku baaba'een inay yidhaahdaan intaasaa laga rabaa wallahu aclam wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin